الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعين كل حجري باب استحباب التبشير والتانهئة بالخير باب كاسي حديث تأكسار وريم مؤلفك رحمه الله أين ودني قال وعن ابن shimaasata waxaa ninkaa magaciisa la odhan jiray aniga ibni shimaasata buu ii qoray mise wa can abi shimaasata ya abi baa ka horeysa xadii baa ka horeeya jazaaka allah khayr waa sax afwan qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaa laydhaa abi hurayra kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiya xowla rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay hareerihiisa had iyo jeer rasuulka way la fadhiisan jireen si qur-aanka iyo cilmiga kale uu u baro oo ula tashado oo ay ugu daydaan wa macanaa waxaana nala joogo nawahelinaya abubakrin wa cumaru abubakar iyo cumar oo sheekhaynkii saxaabada ahaa radia allahu canhuma fii nafarin koox kale iyadoo aanu dhex joogno ani koox baanu ahayn abubakar iyo cumarna ay ka mid yihiin waqaama rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa ka kacay sala allahu alayhi wasalama min bayni adhurina dhexdayada ayuu ka kacay fa abطa'a calaynaa wuu naga habsaamay wakhashiinaa waxaanaanu ka baqanay an yuqtataca duunana in waxa weeye la goosto ama dhib la gaadhsiiyo sokodayo isagoo markaa naga maqan in cadow dhib u geysto oo ama uu dee dilo ama uu qafaasho ayaanu ka baqnay wafasicnaa waanaanu argagaxna faqumnaa waanu kacanay markii rasuulku naga habsaamay calayhi salaatu wasalaam fa kuntu waxaan ahaa haddaan ahay abu hurayra awala man fasica ciddii ugu horeysay argagaxa ee booday fakharajtu waan baxay abtaqii xaalo aan raadinaya rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam waxaa halkaa laga qaadanayaa rasuulka siday u ilaalinayeen ee ay ugu feejignaadeen ugu feejignaayeen ridwaan ullaahi calayhim ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad bay u jeclaayeen xataa ataytu xaa'iطan lilansaari libani najaari waan socday dabadeeta xataa ataytu ilaa aan ka imi xaa'ian beer dayr leh oo lil ansaari ansaar u sugnaatay oo libani najaar nimanka bani najaar la ydhaha weliba ay leeyihiin oo ansaarta ka midi fa durtu bihi bustaantii baan ku wareegay hal ajidu lahu baaban albaab ma u helayaa yacni waan ku warwareegay si aan u helo albaab aan ka galo oo dabadeeta rasuulkii aan uga soo daydayo calayhi asalaatu wasalaam falam ajid manaan helin falam ajid maan helin albaab maan helin bannaanoo aan beertii ka galo fa idaa rabiicun waaba gacan yadkhulu ee gelaya fii jawfi xaa'iطin bustaanka dhexdiisa gelaya min bi'rin khaarijahu ceel markaa beerta ka baxsan xaggeedana ka soo gelaya oo gacan iyo dilaac ama takaari ka imanaya ceel beerta ka baxsan oo dabadeeta beerta gelayaan arkay si loogu waraabiyo warabiicu rabiicuna aljadwal sagiir waa gacanka yar marka tafsiirkaasi rabiica la fasiray waxaa suuragala inuu ka ahaaday min abi hurayra saxaabiga xadiidka abi hurayra ah radia allahu canhu waardaah ama ruwaaddii ka hoosaysay buu ka ahaaday adigu waa tafsiirun axadu ruwaah uu fasiray kelmadda wuxuu ihi faxtafaz faxtafaztu waan huluushay dabadeeto halkii beerta gacanku uu ka gelaayey ayaa intaanu is-ururiyey oo aan is-yareeyey ayaan halkii huluushay fadakhaltu waxaan u galay calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo beertii jooga wa qaala wuxuu rasuulku yihi abuu hurayra ay anta abuu hurayra ma abuu hurayraa tahay faqultu waxaan idhi nacam haa ay ana abuu hurayra yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi maa sha'nuka arrinkaagu muxuu yahay maxaa ku helay qultu waxaan idhi kunta waxaad ahayd bayna adhurinaa dhexdayada ayaad joogtay adhurinaa iyo baynanaa unbaa loo jeedaa dhexdayadaad joogto waad nala fadhiday fa qumta waad kacday oo fa abda'ta calaynaa waad naga habsaantay wakhashiinaa waxaanu ka baqanay an tuqtataca duunanaa sokadayo in lagu goosto ama dhibaato iyo makruuh lagu gaadhsiiyo fafasicnaa waanu argagaxnay wa kuntu waxaan ahaa awala man fasica ciddii ugu horraysay arrintaa ka argagaxday isla markaana inay ku doondoonto u kicitintay fa ataytu waxaan imi haada alxaa'ita bustaantanaan imi faxtafaztu waan markaa is-ururiyo waan u soo huluushay kamaa yaxtafizu thaclabu sida dacwgu u huluusho meelahaas oo kale ee meel yaroo muska ka bannaan ama hoostiisa ah intuu is-ururiyo suu u galo markuu xoolaha iyo wixii lamida u dhacaayo saasoo kale aan u huluushoon meel uga soo dusay buu yidhi wa haa-ulaa'i kuwanina annaasu dadkii weeye waraa-i xaalay iga dambeeyaan oo ay daba socdaan waay faqaala wuxuu rasuulku uhi ya abaa hurayrata abaa hurayro wa acطaanii naclayhi walxaal buu sidaa yidhi acطaanii uu isiiyey naclayhi labadiisii kabood intuu labadii kabood isiiyey ayuu faqaala wuxuu yidhi idhab tag binaclaya haatayni labadaydan kabood qaad oo la tag faman laqiita cidda aada kula kulanto qof allo qofkaad kula kulanto min waraa'i haada alxaa'iti dayrkan dabadiisa yashhadu xaalo uu qiraayo an laa ilaaha ila allah ay an laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ilaahay mooyaane mustayqinan xaalo uu yaqiinsan yahay bihaa kelmaddaa qalbuhu qalbigiisu mustayqinan waxaa laga xaalaynayaa damiirka yashhadu faacilkeedoo huwa ah fabashirhu ugu bushaaray axadkaa biljannati jannada ugu bushaaray marka la yidhi yashhadu an laa ilaaha ila allah macnii waana muxameda rasuulullahna way iskala socotaa waa la yaqaanaa sooma aragtid waa mid la yska yaqaano weey de waa la yska soo gaabsaday oo waa la yaqaanaa inaan la-aanteed aanay ta hore waxba tarahayn waxay ahlulcilmigu yidhahdaan waxay ka dhigan tahay un iyadoo lagu yihi bal qul huwa allah akri hadda qul huwa allahu akri haddaan ku idhaa imaka ka war ma waxaad odhanaysaa qul huwa allah mise suuraddaad dhamaynaysaa ya suuraddaad dhamaynaysaa soo ma marka macni markan had iyo jeer axaadiidta horena waynu usoo baraarujinay ay kusoo aroortay qofka laa ilaha illa lah qira waxaasoo helaya qofka laa ilaha illa lah la yimaada caynka naartaa laga xarimaya macni moxamedu rasuulullah la way la socotaa meesha waaya wabashiru biljannati wadakara alxadiida xadiidka ayuu ku sheegay bituulihi dherarkiisa rawaahu muslimun xadiidkana wax sii badaniba kama hadhine in yar baa hadhay oo intaana khulaasadeedu waxay ahayd cumar buu ka hor yimi cumar baa yidhi xaggeed ku socotay sidaasaan layla soo diray cumar baa halkaa ka riixay abu hurayre laabta oo kolkaasuu dabada dhulka ugu dhuftay ya abu hurayre oo cabanaaya oo oyaya rasuulka ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam fariin baad ifartoo cumar baa saa igu sameeyey cumarna uu soo dabagalay haye calaa macna alqisa maadaa cumar uu sameeyey ha rasuulka ilaahay ou sidaa maadaa soo faray ha rasuulku dabadeeta rasuulka cumar radi allahu canhu rasuulka wuu la taliyey calayhi salaatu wasalam wuxu uhi rasuulka ilaahay sidaa ha samayn haddii aad dadka markaa sidaa samayso way isdhiganayaan oo camalka iyo daacaadka inay ku dadaalaan bay ka tegayaan iyaana isdhigane kadaa bushaarada aad maaragtay qofkii laa ilaaha illa la ilaha isagoo yaqiinsan ugu bushaaraynaysa kadaa arrintaa rasuulkuna wuu la qaatay calayhi salaatu wasalaam si kastaba ha ahaatee ee xadiidka waxaa laga qaadanaya khayrka in la isugu bushaareeyo fabashirhu biljanna mustayqinanna munaafiqii bay saaraysaa ila wuu shakisanyo isagu ma yaqiinsane waayahay qaala wuxuu idhi alrabiicu annahru sagiiru waa jeexdinta yar weeye wa huwa aljadwalu waa gacanka bifatxi ljiimi kamaa fasarahu fi lxadiidi sidaa xadiidka dhexdiisaba ugu fasiray raawow wa qowluhu ixtafaztu ruwiya waxa lagu wariyay biraa'i oo ixtafartu ah waay oo ixtafartu haddii la idhaa ra la akhriyay qaarna saasaabay rajaxayaane min xayu riwaaya e macnaheedu waa daahir oo uu cad yahay oo waan qotay bay noqonaysaa waan qotay soo ma aragtid wabizaayina waa lagu wariyo sidaa inoo taallaa ixtafaztu wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye bizaayi za'da marka lagu akriyo tadaamantu waan is ururiyey watasaaqartu waan is yareeyey xataa amkanani si uu iigu suuro galo addukhuulu gelista meesha markaa aan galaa si ay ugu suuro gasho ayaan is ururiye o aan is yaray waaya qaala wuxuu uhi wacan ibni shamaasata taabicigii la odhan jiray ibni shamaasa waxa laga wariyey waay magaciisa waxaa la odhan jiray abu cabdillaah cabduraxmaan ibnu shamaasa iyo shumaasa shiinka in la kordhigay iyo in la godo labaduba waa suuragal yani labaduba waa loo akri karaa shumaasa iyo shamaasa marka cabdiraxmaan ibnu shumaasa abu cabdillaahi almahbari baa la odhan jiray almahbari ismadiisu taasay qaala wuxuu uhi xadarnaa waxaanu la joognaa camara bna alcaasi saxaabigii la odhan jiray camar ibn alcaas radia allahu canhu oo cabdilaahi dhalay wa huwa isagoo fii siyaaqati lmowti macni naftu ay ka gormayso weeye sakaraadka hayo oo siyaaqat lmowt waxaa macnaheedu noqonayaa uun ay xaala xuduuri lmowt markii geeridu kusoo xaadirtay ee wiil daraa ya ayaanu la joogna fabakaa wuu ooyey awiilan ay bukaan oohin buu ooyey oohintaasoo awiilan dheer oohintaasina waxay tusinaysaa tawaaduciisii isagoo ahaa saxaabi faadila oo qiimo badan ayuu haddana ooyaya waayo dadka wanaagsan ee si kastoo ay u dadaalaan iyo si kastoo khayrka ugu dheereeyaan haddana way baqanayaan wladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilat anahum ilaa rabbihim raajicuun waxawala wuxuu u jeediyey wajahu wejigiisa ila ljidaari xagga gidaarka jacala wuxuu bilaabay ibnuhu inankiisi yaquulu inuu ku yidhaahdo yaa abataahu aabo ama basharaka rasuulu llaahi miyaanu rasuulka ilaahay kuugu bushaaraynin sala allahu alayhi wasalama bikada waxaa sidaa miyaanu kuugu bushaarin ama basharaka rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bikada uu laab qaboojinaya oo hintan badan iyo maaragtay arrinkaa xaalkan weliba sakaraadku hayo maaragtay inuu iska kala yareeyuu doonayaa inankiisana waxa suuragala inuu ahaa inankiisii cabdillaahi ibni camar ibn alcaas axad alcabaadila radia allahu canhuma ama waxaabuu ahaa inankiisii muxamed fa aqbala biwajhi wejigiisuu kusoo qaabilay oo markii uu sidaa ku celceliyey miyaanu taa kuugu bushaarayn miyaanu taa kuugu bushaarayn ayuu kusoo jeedsaday fa qaala waxaanu yihi ina afdala maa nuciddu waxa ugu qiimaha badan ee aanu waxa weeye u diyaarsanay ee aanu diyaarsanay shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah waa kelmadaasi weeyi laa ilaaha ila اllah iyo muxamedun rasuulullah in la qiro waa shahaadateynkii weeyi waaya dabadeetana waxa oohinta ku kalifay buu sharxayaa saxaabigan faadilka ah xaaladan uu xaalatu lixdidaar ku jira ee weliba uu maaragtay adag wuxuu uhi inii anigu kuntu waxaan qad kuntu waxaan ahaa calaa aطbaaqin halaain ay calaa maraaxila halaain saddex marxaladood mid soo maray baan ahaaday oo xaalado kala duwan oo uu la soo kulmay buu sheegaya oo xaaladna hadduu ku bixi lahaa hubaalti ahaan naarta uu geli lahaa xaaladna haddii uu maaragtay ku bixi lahaa uu jannada inuu gala rajayn lahaa oy u badan lahayd xaaladna uu leeyahay markaa wax dhacay garan mayno wuxuu uhi laqad ra'aytunii waxaan is arkay wamaa axadun iyadoo qofna ashadda aanu ka darayn buqdan xagga cadhada lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay aanu cadhoonayo minii aniga iyadoo cidina aanay rasuulka ilaahay iga cadho badnayn ayaan is arkay marka waxaa laga yaabaa wamaa axadun ashaddu inuu idiin qorayo soo maha ya ashadda waa in la idhaah waayo maadaasi waa xijaaziyadii ma fahanti isamkeedi me waa xadunta ah khabarkeedina ashadadaasuu noqonaya maa huna ummahaatihim iyo maa haadaa basharan iyo qur-aanka labadaa meelood bay kaga soo aroortay baa la yidhi iyadoo camal fashee waa taas weeyi sidaa awgeed waa khabarkii maada wamaa axadun iyadoo axadna aanu ahayn ashaddu mid ka daran buqdan xagga cadhada lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay aanu hayo mini aniga iyo walaa axabba ilaya baleegada axabadaasi imaka la nasbiyo waxaa lagu cadfayaa ashadada soo ma aragtid ashadada mansuubka baa lagu cadfaya qaar ma garatay de ka had iyo jeer khadkani waa khatar maogta khadkan iyo xarakaadkan ay had iyo jeer saarayaan mar walba kuma socdo qawaaciddii naxwaha mar walba kuma socdo ka wuxuu u baahan yahay had iyo jeer in fiirsi badan buu ubaahan yahay hadaanaad ka fiirsan mararka qaar baad maaragtay ku qaldamaysa walaa axaba ilaya min an akuuna qad istamkantu minhu cid iga jeclaydna may jirin min an akuuna inaan noqdo qad istamkantu minhu mid rasuulka makansaday oo gacanta ku dhigay oo faqataltuhu aan dilo yani haddaan gacanta ku dhigi lahaa aan dili lahaa marka istamkantu waxay la mid tahay bimacnaa tamakantu istifcaaladanina waxay sheegaysaa oo mubaalaqa iyo xeeldheeraanshunbay sheegaysaa wax aan ka jeclaa muu jirin buu leeyahay inaan gacanta ku dhigo si aan u diloon kawgaga siiyo falow mutu haddaan ku dhiman lahaa calaa tilkal xaali xaaladaa lakuntu min ahli nnaari ahlu naarkaan ka mid noqon lahaa buuri xaaladaa markaa shirkiga aan ku suganahay mutu ayuu halkan inoo qoray oo waa maataya mutu mutu mituna waa la akrii karaa qaarna saasay xarakaynayaan mitu hadduu kuu xarakeeyena waa sax oo mituna waa maataya maatu mitu ka khaafa yakhaafu khiftu soo lama idhaahdo waa saas oo kale wey falamaa jacala allahu ilaahay markuu yeelay alislaama islaamka markuu yeelay fii qalbii qalbigayga ee ilaahay islaamka qalbigayga jeclaysiiyey ayaa ataytu nabiya nabiga aan u imi sala allahu calayhi wasalam waktigaasina waxay ahayd sulxulxudaybiya dabadii bay ahayd markaa uu islaamay ee ilaahay qalbigiisa jeclaysiiye islaamku ma garat bacda alxudaybiya ahayd faqultu waxaan rasuulka ku yihi ubsutu fidi yamiinaka midigtaada faliubaayic faliubaayicaka si aan kuula baycoodo faliubaayicaka oo laamkaa waa la hoos dhigi doonaayo waa laamu tacliil weeye ciraabo kalena waa lagu baneeyey faliubaayicaka si aan kuula baycoodo caynkana waad kor dhigi fabasata wuxuu fidiyey yamiinahu midigtiisiiba rasuulku fidiy faqabadtu waxaan qabtay oon dib u laabtay yadii gacantaydii ayaan dib u laabtay markii rasuulku gacantii igu soo fidiyey faqaala wuxuu uhi maa laka yaa camru camarow maxaa ku helay adigaaba lahaa aan kula baycood ee gacanta fidiya maxaad gacantaada u laabatay qultu waxaa dhi aradtu waxaan doonay an ashtarita inaan markaa shardi dhigto aan wax shardisto ayaan doonay qaala wuxuu uhi tashtaridu maadaa maxaad shardiyaysaa qultu waxaan ku idhi an yukfara lii in lay dembi dhaafo ayaan shardiyaya qaala wuxuu rasuulku dabadeeta yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa calimta miyaanad ogeyn ana alislaama islaamku yahdimu inuu burburiyo maa kaana qablahu wixii ka horreeyey qofku mar hadduu islaamo xalla wixii ka horreeyey waxa weeyaane dembi uun ahaa meesha wuu ka baxaya qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf sida ilaahay qur-aankaba ku yidhi iyo wa ana alhijrata in hijradu tahdimu maa kaana qablaha wixii ka horreeyey iyaduna ay burburiso meesha ka saarto ee dunuubaha iyo wa ana alxaja xajku yahdimu inuu burburiyo maa kaana qablahu wixii hee ka horreeyey inuu dumiyo oo meesha ka saara miyaanad ogeyn markaa kutubta qaar gaar ahaan kutubta tafaasiirta qaar waxay kusii daraan wa ana tawbata tahdimu maa qablaha saas oo kale cibaaro caynkaas ah laakiin cibaaradaasi xadiidka lama socoto wma kana axadun axaba ilaya min rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam wamaa kaana axadun qofna ma ahayn axaba ilaya mid iga jecel min rasuuli اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalam laa mid aan rasuulka ilaahay ka jecelay qofna mu ahayn walaa ajala fii caynaya minhu waayah iyo mid labadayda indhood kaga weyntoona yani cidda ugu weyn rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam ayay ahayd indhahayga xagga ijlaalinta iyo tacdiimka iyo qadarinta wamaa kuntu manaan ahayn utiiqu mid awooda an amla inaan ka buuxiyo caynaya labadayda indhood minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaarna cayni buu xarakaynaya laakiin caynaya bitaniya ayuu u dabdinayaa sharaxa ijlaalan lahu weynayn aan weynaynayo iyo qadarin aan qadarinayo darteed ayaanan indhaa uga buuxsan kari jirin walow su-iltu haddii lay weydiiyo an asifahu inaan sifeeyo ma ataqtu maan kareen inaan sifeeyo liannii maxaa yeele anigu lama kun maan ahayn amla-u mid ka buuxiyaa caynaya labadayda indhood minhu rasuulka oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam mahiib buu ahaa mid aada looga haybadaystu ahaa waa inagii axaadiidta kusoo marray xadiidkii zaynab iyo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam almahaaba ayaa dusha laga saaray oo mid laga haybaystu ahaa soo ma aragtid oo ilaahay jala wacalaa ka haybaysigaa uu siiyey sidaa awgeed baa saxaabadii waaweynayd iyo raggii waaweynaa may awoodi jirinay si toosa hee u eegaan may awoodi jirin sidaa awgeed baa dadkii sifeeyey waxay isaga badnaayeen saxaabadii markaa yaryarayd ee iyagu maaragtay sida ragga ka waaweyn dee aan uga uga haybaysanayn uga heshoonahayn ee rasuulka waktigaa calayhi salaatu wasalaam si wanaagsan u eegaayey ya raggii rasuulka sifeeyey ee nactigiisii sheegay ee raggaasay markaa u badnaayeen waayahay qaala wuxuu uhi walow muttu haddaan ku dhiman lahaa calaa tilka alxaali xaaladaasi la rajowtu waxaan fili lahaa an akuuna min ahli ljannati ahlujannaha inaan ka mid noqdo uma dabadeetana waliinaa waxaanu ka mas-uul noqonnay oo aanu markaa ka madax noqonnay ashyaaa waxyaabo qaarna wulliinaa buu xarakaynaya bitashdiid ilaam uma waliinaa waxaanu ka mas-uul noqonnay ashyaaa waxyaabo maa adri aanan garanahayn maa xaali fiiha xaaladaydu waxay dhexdeeda ku sugan tahay yani waxaanu ka mudannay iyo waxaanu ka qabannay iyo inaanu bal dee waajibkii naga saarnaa halkiisii dhignay iyo inaanu ku qaldannay waxaanaan markaa dee garanahayn baanu gallay buu leeyahy waa madaxnimadii iyo waxyaabihii markaa jira iyo wixii la mid ah taana wuxuu leeyahay min baabi tawaaduc ayuu u leeyahay waayo saxaabadu dhammaantood waxay ahaan cuduul ridwaan ullaahi calayhim fa idaa ana mutu marka aan anigu dhinto falaa tasxabnii yaana iraaci naaixatun mid baroorata ayaana isii raacin xagga xabaasha aanay i raacin walaa naarun dabna yaanu i raacin oon dab lay daba qaadin ama maaragtay lay dee lay raacinin fa idaa dafantumuunii marka ay aastaan fashunnuu calaya turaaba fashunnuu si tartiib tartiiba ugu shuba calaya korkayga a turaaba ciidda shannan markaa tartiibin iyo aayar ku shubid oo shunu iyo sunnu shiin iyo siinba waa lagu wariyey waa si yar yar si maaragtay qunyar qunyar ah ciidda igu shuba weeyaan markaba ciidda ha igu halaloobinine si yaroo maaragtay tartiib ay igu shuba oo i aasa uma dabadeetana aqiimuu ku nagaadha xowla qabri qabriga hareerihiisa qadra maa tunxaru jazuuru neef geela inta la gowracayo in leeg oo wayuqsamu laxmuhaa hilibkeedana laga qaybinayo xataa astanisa bikum si aan idin weheshado oo wa andura aan u eego maa uraajicu bihi waxa aan ku celinayo aan ugu jawaabayo rusula rabbi rususha rabbigay ii soo diro waa malaa'igtii ee munkar iyo nakiir ee su-aalaha qabriga dadka ku weydiinayey rawaahu muslim markaa muddada neefgeela la qale hilibkeeda inta la jarjaro la qaybinayaa waxay ahayd muddo ay carabtu dee isla yaqaaneen oo waxyaabahay wax ku xisaabsan jireen bay ahayd intay halixigsimoote iyo neefgeela inta la gowracay inta hilibkeeda laga jarjaraya haddana la qaybinaya iyo ri inta la lisay waxyaaba markaa ay isla yaqaaneen baa jira oo muddo iyaga u xisaabsanaa soo ma aragti halka inagu saacad iyo saacad barhkeed iyo laba saacadood iyo waxaynu ka isticmaalayno waxyaabaha ay isla yaqaaneen ba intaa in leegi dul jooga waayahay xataa astanisa bikum si aan idin weheshado waandura aan u eego ma uraajicu bihi rusula rabbi rawaahu muslim qowluhu uu yidhi shunuu ruuya bishiin ilmucjamati walmuhmalati shiinkaa dhibcaysan iyo siin aan dhibca lahaynba waa lagu wariyey ay macnuhuna waxa weeye subuuhu ku shuba ciidda qabriga marka aygu aasaysaan qaliilan qaliilan si yar si yar ugu shuba kolba in yar ku shuba kolba in yar ku shuba wallahu subxaanahu wa tacaala aclam xadiidkana markaa waa xadiid cadiim ah fawaa'id fara badan ayaa waxa weeyaan ku sugan halkan shaahidku waxa weeye ama basharaka rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bikada ama basharaka rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bikada soo ma aragtid wakaa inuu rasuulku khayr ugu bushaareeyo fadaa'il uu lahaa badan ayaa halkaa laga qaadanaya soo ma waana sidaasoo fadaa'il buu lahaa saxaabi faadil u ahaa sidaa awgeed baa dadka qaar oo wax ka sheega saxaabigan waxa weeye waa kuwo qaldan ma banaano saxaabada in wax laga sheega ama saxaabigan ha noqdo camar ibn alcaas ama kayrkii oo saxaabada kale ha noqdo saxaabadii rasuulka in la aflagaadiyo ama wax laga sheega laa yajuuz mid bannaan maaha rasuulkeenaana diiday calayhi salaatu wasalaam waaya markaa dad baa aflagaadeeyo wax ka sheega oo khiyaano iyo wax la mid ah ku ganay laakiin ta noocaasi waa mid baatila manhaju ahli sunna iyo caqiidadoodana waa mid khilaafsan oo aada iyo aada uga fog weeye waxyaabihii markaa fitanka ahaa ee saxaabada dhex marayna iyadaynu hore usoo baraarujinay inaanay badidoodu fitankaa dhex gelin oo in yar uuni markaa ay gashay in fitankaa la yskaga aamuso aan waxba lasii dhex gelgelin saxaabada dhammaantoodna loo wada duceeyo dhammaantood la wada jeclaado dhammaantood maxaasintooda iyo fadaaishooda iyo wanaagyadoodii la faafiyo ya madhabka ahlu sunnuhu sidaa weeye madhabkay ku ijmaaceen qadiiman wa xadiidan waa ka qaala wuxuu uhi baabu widaaci صaaxibi wawasiyatihi cinda firaaqihi lisafari wakayrihi wاducaai lahu waalabi ducaai minhu baabkanaynu ku jiraa ama kitaabkani waa kitaab ladab soo maaha adabta fiican bay ka mid tahay tan inay dhegayso wuxuu baabu yahay widaaci صaaxibi bikasri lwaawi widaacna waxaa looga jeedaa macni muwaadaca widaaci صaaxibi ay muwaadacati صaaxibi qofka saaxiibka in la macasalaameeyo iyo wawasiyatihi oo lasii macnihii sabootiyey iyo wawasiyatihi in loo dardaarmo cinda firaaqihi marka uu waxa weeyaan kaaga tegayuu kaaga faaruqaayo lisafari safar dartii wakayrihi ay walikayrihi iyo safar kayrkii daraaddeed iyo waducaai lahu in loo duceeyo iyo wa alabi ducaai minhu in duco laga dalbo ayuu maaragtay baabu yahay had iyo jeer qofku marka uu safraayo waa la sii sabootiyayaa ducooyinkii iyo adkaartii rasuulka ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam baa la akhriyayaa qofkaa markaas sii safraya ama sii tegayaana waa inuu dadka sii tabootiyo qof wanaagsan oo ahlilkhayru hadduu jirana wuu kasii ducaysan karaa sida sheekhiisa iyo qofkii wanaag uu ku tumaayo isagana markaa waa la sabootiyey isna dadka uu sabootiyey ma garat waaya wakadalika marka qofku uu xanuunsado ama maaragtay uu dee sakaraadaba waa soo arkay inuu ka soconayo adduunyada sii socdo waa inuu dardaarmo oo ehelka iyo dadka iyo maaragtay uu u dardaarmo khayrka iyo wanaagga iyo wixii kale ee anfacaya ee dardaarana waa inuu kula dardaarmo qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi wawasaa wuxuu dardaarmay bihaa kelmadaasi kelimat likhlaas ah iyo islaamnimada ibraahimu nebi ibraahim benihi caruurtiisiibuu ayuu waxa weeye kula dardaarmay wa yacqubu yacquubna isna wuu kula dardaarmay isagoo yidhi yaa beniya caruurtaydiiya ina allaha ilaahay istafaa wuxuu idin doortay lakum idinka addiina diinta ayuu idin doorto oo idin waafajiyey falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo hoggaansan oo rabbigiin isu dhiibo toosan mooyaane ha dhimanina macnuhu waxa weeye daa'imoo joogteeye toosnaanta iyo hoggaansanka am kuntum shuhadaaa miyaase joogteen oo xaadir miyaa ahaydeen id xadara yacquuba almowtu nebi yacquub calayhi salaam markii geeridu ay ku soo xaadirtay id qaala libaniihi inamadiisa markuu ku yidhi maa tacbuduuna maxaa caabudi doontaan min bacdi aniga dabaday isagoo hubinaaya markaa jawaabtooda iyo inay bal dariiqii haystaan iyo wixii la mida markuu ka sii socday uu sii dhimanaayey wuxuu xaqiijinayaa bal tawxiidka iyo sida ay hadda ugu dhagan yihiin maa tacbuduuna min bacdi qaaluu waxay idhaahdeen nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga iyo wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha ilaahooda ibraahiima ahaa iyo waa ismaaciila iyo waa isxaaqa ilaahan waaxidan xaalo uu yahay markaa macbuud keli ah wanaxnu lahu muslimuun isaga ayaanu markaa u hogaansamaynaa waay markaa nebi yacquub calayhi salaam isxaaqna waaba aabbihii nebi ibraahimna waa awowgii marka qofka aabbihiina dee waaba aabbihii awowgiina aabbihii waa lagu magacaabi karaa adeerka qudhiisa in aabbo la odhan karo ayaa aayaddan ina tusaysaayo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayaasha ilaahoodii baa la yidhi soo maha dabadeetana waxaa la sheegay ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq ibraahim iyo isma isxaaq wuu ka soo jeedaa ismaaciilla waa adeerkii qaala wuxuu uhi waama alaxaadiiu faminhaa waxaa ka mida xadiidu zayd bni arqam radia allahu canhu aladii sabaqa fii baabi ikraami ahli beyti rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam xadiidkii hore inoogu soo maray baabka aynu kusoo marray qaala wuxuu yihi qaama rasuulullahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ka kacay sala allahu alayhi wasalam fiinaa dhexdayada khaiiban xaalo uu yahay markaa khaiib mid khudbadaynaya xamid allaha ilaahay buu mahadiyey waathnaa calayhi waanu ammaanay oo wacada dadkii buu wacdiyey wadakara waanu markaa xasuusiyey khayrka iyo akhriyo wanaaga uma qaala dabadeetana wuxuu yihi amaa bacdu intaa dabadeed alaa ayuhanaasu dad yahow hooya dad yahow inamaa ana basharun anigu basharun baanahay yuushiku waxa dhow yuushiku bikasri shiini ee yaqrubu baynat waxa dhow an yaatiya inuu yimaado rasuulu rabbi ergigii rabbigay malag uu ii soo diray ee nafta iga qaban lahayoo fa ujiiba aan ajiibo ayaa dhow markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ashashiisu ay soo dhowaatay yowma khudayri khummin waa khudbaddii uu jeediyey wa ana aniguna taarikun waxaan kaga tegayaa fiikum dhexdiina thaqalayni laba culays baan idinkaga tegaya waxaan u culaysay rasuulku ugu magacaabay calayhi salaatu wasalaam weynida arinkoodu uu wen yahay darteed awaluhumaa kooda hore kitaabullaahi weeyi waa kitaabka ilaahay fiihi lhudaa waannuuru waxaa ku sugan hanuun iyo nuur iyo iftiin fakhuduu qaata bikitaab illaahi kitaabka ilaahay wastamsikuu bihi qabsada faxaha wuxuu ku booriyey calaa kitaabillaahi ay cala tamasuki bikitaabillaahi kitaabka ilaahay in la qabsado waragaba fiihi waanu jeclaysiiye dadka wuxuu ku jeclaysiiyey fadaaisha iyo ajarada arrinkaa lagu helayo waaweyn uma qaala dabadeeta rasuulku wuxuu yidhi wa ahlu beyti iyo ahlu beytkayga macnii culayska labaadeen idinkaga tegaya waa ahlu beytkayga weeyi udakirukum ullaha fii ahli beyti ilaahay baan markaa idinku xasuusinaya idinku waaninaya inaad kaga baqataan ahlu beytkayga rawaahu muslimu waqad sabaqa biuulihi xadiidku hore ayaynu usoo aragnay oo baabkaasuu inoogu soo hormaray waayahay waxaana xadiidka laga qaadanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ajashiisa uu soo dhowaatay dardaarankaa culus ee dhaxalgalkaabuu ummaddiisii siinaya u jeedinayaa wa can abi sulaymaana malik bn lxuwayrii radia allahu canhu waa malik bn lxuwayri alleythi weeyi qaala wuxuu uhi ataynaa rasuula allah rasuulka ilaahay baanu u nimi sala allahu calayhi wasalama wanaxnu shababatun annaga oo dhalinyar ah mutaqaaribuuna isku dhow xagga da'da maaragta waanu isku dhadhoweyn xagga da'da fa aqamnaa waxaanu ku nagaanay cindahu rasuulka agtiisa cishiriina leylatan labaatan habeen ayaanu la joognay niman markaa dee carabida garanayo caraba oo dee carabtii fusaxada ahaydabay ahaayeen oo intaasabay wax badan faa'idaysteen wakaana rasuululahi rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama raxiiman mid raxmad badan oo rafiiqan tudhaalo badan buu ahaa fadanna wuxuu maleeyey annaa annagu qad ishtaqnaa inaanu u xiisnay ahlanaa ee ilaa ahlinaa ehelkayagay oo waa min baabi nasci lkhaafidi weeyaanoo xarfujarkiibaa go-ane garo annaa annagu qad ishtaqnaa inaanu u xiisnay ahlanaa ilaa ahlinaa ehelkayo ayuu u maleeyey fasa'alanaa wuxuuna weydiiye u naga waraystay canman taraknaa ciddaanu ka nimi oo min ahlinaa ehelkayagii ahaata fa akhbarnaahu waanu uga warranay caruur iyo waalid iyo ehel iyo tol iyo bal dadkii aanu ka nimi ayuu naga waraystay nin waliba cidduu ka yimi xaasas iyo wixii la mid a faqaala wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam irjicuu noqda ilaa ahliikum ehelkiinnii ku noqda faaqimuu jooga fiihim dhexdooda wacallimuuhum waxbara wamuruuhum wax fara macnii wixii wanaagsan wasalluu tukada salaata kada salaada caynkaasa fii xiini kada waktiga saasa tukada wa salaata kada fii xiini kada salaada caynkaasana waktiga caynkaasa tukada faidaa xadarat isalaatu salaadu markay timaado falyuadin lakum haydin adimo axadukum midkiin walyaumakum haydin tukiyo akbarukum kaydinku weyni muttafaqu calayh walyaumakum akbarukum kaydinku weynahe idin tukiyo mutafaqu calayh zaada lbukhaariyu bukhaari wuxuu kordhiyey fii riwaayati lahu riwaayad markaa u sugan oo muslimka aan maaragtay isagoo aanu soo aroorin wasalluu u tukada kamaa ra'aytumuuni sidaad i aragteen usalli anigoo u tukanayo ilaa waxay la joogeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam labaatankaas oo keliya haddana cilmi badan bay xambaareen sidaa awgeed baa xadiid badan buu warin jiray malik bn lxuwayri saxaabigii la odhan jiro rasuulka uu ka warin jiray calayhi salaatu wasalaam waayahay xadiidkan markaa waliya umakum akbarukum unbuu rasuulku yihi ha idin tukiyo ka idinku weyni oo ma sheegin halkan ka idinku cilmi badan iyo ka idinku qur-aan ruugsan iyo ma sheegin soo maha sinigana maxaa ka horeeya xadiidta waa inagii kusoo maray waxaa ka horeeya qur-aanka dee cilmiga iyo markaa qur-aanka ka horeeya soo ma waay marka waxay ahlulcilmigu idhaahdeen lianna waxaanu rasuulku sidaaba odhan lianna cilmiga dee way iska mid bay ahaayeen oo marun bay wada yimaadeen soo maha ma ina way wada joogeen markaa cilmigii dee isku wuxun bay ka qaateen oo xagga cilmiga way he ka sinaayeen mar haddee xaggii cilmiga ka siman yihiin keebaa la hormarinaya ya xagga ka u da-da weyn saasuu yihi waliyaumakum akbarukum wa qowluhu raxiiman rafiiqan ruwiya waxaa la wariyey bifaa'in waqaafin rafiiqan mid markaa dhibrin badan oo tudhaalo badan buu ahaa wa ruwiya biqaafayni baa la wariyey raqiiqan in la ydhaa laba qaaf raqiiqanna waa lagu wariyey saasna waxay noqonaysaa mid qalbi jilicsan buu ahaa raqiiqan haddii la idhaahdo de wasalluu kamaa ra'aytumuuni usallina waynu naqaanaayo xadiidkan ay kusoo aroortay waaya shaahidku waxa weeye saxaabadani markii ay rasuulku u fasaxa inay dib u noqdaan oo reerahoodii iyo dadkoodii ay ku noqdaan dardaarankaa dhaxalgalka ah ee qiimaha badan ee xataa ummadiisu dabadii ay ka dabadooda ay ka faa'idaysatay ayuu siiyey rasuulku calayhi salaau wasalaam qaala wuxuu uhi wacan cumara bni lkhaaabi radia allaahu canhu qaala waxaa laga wariyey saxaabigaa cumar inuu yidhi istaadantu nabiya nabigaan ogolaansho uu u weydiistay sala allahu aleyh wasalam fi lcumrati cumrada inuu cumrada ii ogolaado ayaan weydiistay faadina kolkaasuu ii ogolaaday wa qaala waxaanuu idhi laa tansanaa hanaga ilaabin yaa ukhaya walaalo min ducaa'ika ducadaada hanaga ilaabin faqaala wuxuu rasuulku yihi kelimatan kelmad maa yasurunii aana i faraxti gelinahayn ana lii inaan yeesho bihaa ay bedelahaa bedelkeeda inaan yeesho addunya adduunyada kelmad buu yidhi qiimo badan oo in adduunyada laygu bedelo aanan ku farxeen ama aanan jeclaysteen waayo waa kelmad tusinaysaa darajada iyo qiimaha iyo rifcada cumar radia allahu canhu wa fii riwaayatin qaala riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay inuu yidhi ashrikna naga nala wadaajiyo naga qaybgeli yaa ukhaya walaala fii ducaa'ika ducadaada naga qaybgeli marka rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiixun xadiidkan horeynu usoo marray ma garata xadiid daciifa ayaanu ahaa alcalaamatu lalbaniyo kayrkiiba way daciifiyeen sanadkiisana waxaa ku jira caasim ibnu cubayd illaahi alcumari nin la yidhaah caasim ibnu cubayd illaahi alcumari markaa waa xadiis daciif xaadiista kale sugan bay nagaga filan qaala wuxuu uhi wacan saali bni cabdillahi bni cumara ana cabdallahi bni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saalim ibni cabdillaahi bni cumar saalim waa dee ina cabdilaahi weeye garo ma garata muxadid faqiiha buu aha oo taabici ah marka isaga iyo naafic ayaa ibnu cumar wax ka warin jiro midna mawlihiisii buu ahaa midna wuxuu ahaa inankiisi xagga markaa cilmigana way isku dhadhawaayeen waxyar bay ahlulcilmiga qaar ku kala farqiyaan waxaana la yidhi saalim caruurtii cabdilaahi cumar cabdilaahi bni cumar uu dhalay isagaa markaa ugu eekaa xagga hadiga iyo dhaqanka iyo markaa asluubta iyo aadaabta fiican ya isagaa ugu eekaan jiray baa la yidhi xagga samtiga caruurtii uu dhalay isagaa ugu shabihi jira oo ugu eekaan jiray baa la yidhi waana axadu fuqahaai wa axadu fuqahaa asabca yani fuqahaa lmadiina calaa qowlin waxaa laga wariyey haddaba saalimkaasi ibni cabdillaahi bni cumara ana cabdallaahi bna cumara radia allahu canhuma saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bni cumar kaana wuxuu ahaa yaquulu midkuu idhaahda lirajuli in cabdillaahi bni cumar kaana uu ahaa saasaa markaa noqonaya laqbada saxda yaquulu mid yidhaahda lirajuli ninka wuxuu ku odhan jiray idaa araada markuu doono ninku safaran safar markuu doono wuxuu ku odhan jiray udnu minii iisoo dhowow xataa uwadicaka ilaa aan kuu maca salaameeyon kuu sabootiyo kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama yuwadicunaa sidii rasuulku noo sabootiyi jiray fayaquulu wuxuu dabadeeta odhan jiray astawdicu llaha ilaahay baan markaa ammaanaysiinayaa ku ammaanaysiinayaa diinaka diintaada astawdicu llah ilaahay baan ku ammaanaysiinayaa diinaka diintaada inuu diintaada macni ku ilaaliyo iyo wa ammaanataka ammaanadaada iyo wa khawaatiima camalika gabagabooyinka camalkaaga yanii inuu khayr kugu khatimo oo khaatimada khayr kugu khatimo wax wanaagsan camalkaaga kugu khatimo rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu tirmidi baa wariyey xadiidkuna waa xadiid sugan alimaam alalbaniyuna wuu saxiixiyaa marka qofka sii safraaya in sidaa lagu odhanaya xadiidku ina tusinaya astawdicu llaha diinaka waamaanataka wakhawaatiima amalik waan cabdillahi bni yaziid alkhatmiyi asaxaabiyi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi saxaabiganina kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa araada markuu doono an yuwadica inuu sabootiyo aljeysha ciidanka uu sii diraayo qaala midku idhaahda ayuuha astawdicu llaha diinakum wa amaanatakum wa khawaatiima acmaalikum ilaahay baan markaa idin ammaanaysiinayaa oo inuu idin ilaaliyo aan idin weydiinayaa diintiina ammaanadiina وkhawatiima acmaalikum iyo gebagabooyinka camaladiina xadiiثu صaxiixu rawaahu abu dawuuda وغayruhu biisnaadi صaxiix xadiidkana waa xadiid صaxiixo waa sidaa sheekhu uu yihi wahuwa kama qaalu xadiid صaxiix marka labadaa xadiidba way isu imanayaanuun oo kana wuxuu sheegay xadiidkan dambe wuxuu saxaabigu sheegay inuu rasuulku sidaa odhan jiray cabdillaahi bnu cumarna wuxuu sheegay inuu he rasuulku dadka markaa saa usii sabootii jiray marka way isu imanayaan labada xadiid wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi jaa rajulun nin baa u yimi ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inii anigu uriidu waxaan rabaa safaran safar baan doonayaaye fazawidnii isahay safar baan doonayaa isii sahay waay markaa sahaydan uu doonayaana maaha sahay maadi ah oo xoola iyo maaragtay wax la mida ka dooni maayo ee waa sahaydii macnawiga ahayd oo duca iyo maaragtay dardaaran iyo waxbuu ka doonaya fazawidnii isahay faqaala wuxuu uhi zawadaka allah altaqwaa alla ka cabsiga ilaahay markaa ha kugu sahay oo sahay iyo zaad ha kaaga dhigo waayo ataqwaa waa khayru zaad sahayda iyo jicisinka ugu fiican weeye watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa qaala wuxuu uhi saxaabigu zidnii ii kordhi qaala wuxuu uhi wagafara dembaka dembigaagana ilaahay ha dhaafo qaala wuxuu uhi zidnii ii kordhi qaala wuxuu uhi wayasara laka alkhayra khayrkana ha kuu sikiro ha kuu fududeeyo xayumaa kuntaa meel alla meeshii aad tahayba khayrka ha kuu fududeeyo macnaa khayru dunya walaakhira khayrka adduunya ka aakhiraba hal alla halkaad joogto ilaahay ha kuu sikiro ha kuu maaragta yasiro rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu tirmidi baa wariyey xadiid xasan ah ayaanu ku sheegay waayahay waana sidaa uu sheego alimaamu alalbaniyuna xadiidka uu taxsiiniyo xasan buu ku xukumay halkaa caawa aynu dayna subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atub il intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online